xaalada degmada asgooyo waa xaalad aada culays fara badana yaallo dhibaataada maanta aan laga sheekay karin qof arka mooye horta qof looga sheekeeyo waxba ka fahmi karo laakiin qof ku yimaado unbaa maanta wax fahmi kara niyow arrin aan weli la arkin fatahaado aan weli soo marin gobolka shabeella hoose ayaa horta ka dhacay degmada asgooyo ma garatay waa garta percentage yar percentage yar ayaa shaqaynaya hadda maanta percentage yar ayaa xelada shaqaynaya boqolkiiba boqolkiiba waxaan dhihi karnaa shan iyo labaatan ayaa shaqaynaysa boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa xirantay asgooyo ma garatay waa gartay marka xaalad aan aan caadi ahayn oo cakirnaansho aan caadi ahayn ayaa asgooyo ka taagan gurmad ayuu u baahan yahay oo oo heer qaran iyo heer dowlad goboleedba uga baahan yahay asgooyo iyo heer shacab iyo heer ganacsato iyo cid kasta oo degmada asgooyo maantay wax u qaban karta gurmad wuxuu u baahan yahay gurmad aan kala go' lahayn ayay asgooya maanta u baahan tahay sidii loogu gurmaday beledweyne ayaan kurayna iyo maxaa la yidhahdaa meesho kaleeto oo oo oo maxay ahayd waqooyi ahayd sidii loogu gurmaday ayaan sugaynay marka odaa dharin waxaan qabnaa aan leenahay waa maxaa dhacayso beledweyne iyo asgooda isku mid ma ahan aan leenahay marka dhaliishaasaan qabnaa inaad eero wasiirada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan gurmad la yaqaanayay meeshaas ka sameeyeen marka dhibaatadii beledweyne ka dhacda mid kasii daran halkaanay ka dhacday oo ganacsigii iyo masaajidadii iyo iskuulaadkii iyo meel walba meel walba fatahaadiyaa si xedka baxa u saamaysay